waa shay aada iyo aada u muhima iyaga agtooda ayuu ku ahaa oo hadalkaa bal dee waxa weeye axmed iyo hadalkaa yaxya iyo wabataa ayaa ina tusayaba ahamiyada kaasi lahaa waxaa kaloo ahamiyada kaasi lahaa ina tusaya raggii xufaadda ahaa ee jawaaliinta ah ee dhulka marayay ee bilaadii islaamka magaalo aanay gelin aanay jirin dee inta badan iyagoo cilmigii hayaba oo uu soo gaadhay ayay dadkii iyagu asaaniidda caaligaa lahaa si ay ula kulmaan ay u gaadhaan bay dhib kasta ay ugu adkeysanayeen si ay raggaa u gaadhaan oo sanadkaa caaligaa dalabkiio iyadna waa ahamiyada uu leeyahay marka wuxuu uhi wainkaana haba ahaadeen qad manaca kuwad manciyey min jawaasir alxerati rixlada banaanideeda bacduljahalati kuwii jahalada ahaa barhkoodee min alcubaadi dadkaa cubaaddaa ka mida laakiin qowl ictibaar le maaha oo dee hadalkooda wax ka soo qaadle ma aha fima xakaahu ramhurmusiyu fii kitaabi alfasil oo ramhurmusi waanan ibnu khallaadna aynu magacaasna kuwa soo marnaynu maalin dhaweydna soo haynay kitaabkiisa faasilkuna waa almuxadith alfasil ayaa la yidhaha waa kutubtii mustalaxabaka ee jawaamicda ahayd kitaabkii ugu horreeyay san hore usoo sheegnay waana madbacaysanyay maanta bal si uu soo naqliyo bacdigood buu ka soo naqliyay jahaaladaa kuwa uu ku tilmaamay ah wax rixlo oo dee toosanba ma jirto ama in la rixleeyaba maahe laakiin taasi waa hadal aan ictibaar lahayn oo dee aan soo naqlintiisa lasoo naqliyaba aan mudan uma ina culwa lisnaadi isnaadka sarayntiisu abcadu waa ka durugsan yahay oo uu ka fog yahay min alkhada'i gef iyo walcilati cillo xadiidka ku yimaada min nusuulihi dhaadhiciisa imanka intan iyada sheekhu wuxuu inoogu caddaynayaa bal waa waxa keenay sanadka caaliga in la fadilo oo laga fadilo kii naasilka ahaa oo waxa weeye marka la eego ruwaadan xadiidka warinaysa waa dad ibnu aadam ah inkastaba xifdigood iyo idqaankoodu ha batee haddana waxaa ka dhici kara ilow waa ka dhici karaa khada waa ka dhici karaa marka ruux kastaba waxaa isaga muxtamil ama suurtagala xaggiisa khada inuu ka yimaado ama sahwi iyo nisyaanoo xaggaa xadiidka cilla ay ugaba timaado haddaba ruwaaddu marka ay bataanba meelihii la odhan lahaa way ka iman karaan cillo iyo khada baa ka iman karaa sii badnaanaya marka yaraadaana amaakintaa iyo meelaha xadiidka khada uga imanayo cilla ay ugaba imanayso ayaa koobnaanaya taas baa keentay in bal xadiidkan sanadkiisu caaliga yahay ama sanadkan caaligii uu ka mudnaado kii naasilka ahaa oo markastoo dadka ay sii kordhaanba meelihii ay suurtagal ahayd khada inuu ka yimaado cilla xadiidka ay ugaba timaado waham iyo sahwi uu inuu ugaba yimaado ayaa sii badnaanaya marka yaraadaana arrimahaasaa yaraanaya ama meelahaasaa yaraanaya saa daraaddeed baa sanadka caaliga uu uga mudan yahay oo ugaba horeeya sanadkii naasilkaa waa marka uu raggiisu rag saxiixa yahay ee ictibaar ma laha haddii dad aan hagaagsanayn oo tiradoodu ay yartahay xadiidka dariiqooda laguma wariyeen wa qaala bacdu lmutakalimiina mutakalimiinta barhkood baa waxay yidhaaheen kulamaa daala alisnaadu markastoo sanadku sii dheeraadaba kaana nadaru eegid fi taraajimi taraajimtii ruwaadiisa la eego waaljarxi waaltacdiili iyo jarxiga iyo tacdiilka oo ruwaadan bal cadl cadaaladood iyo dabdigood iyo umuurihii xaggaa kuwa tacliiqsanaa la hubsadoo la eego taas baa agtara mid badan noqonaysa fa yakuunu wuxuu noqonayaa alajru ajrigu calaa qadri lmashaqati kolba tacabka iyo mashaqada inta qadarkeedu yahay ayaa ajrigii uu noqonayaayoo saa daraaddeed sanadkii naasilkaabaaba mudan oo ka fadilan kii caaliga ahaa bacd almutakalimiin ama bacda ahli nadar bay taa kaba soo naqliyeen maxay tahay waa jaanib kale oo dee jaanibka ay muxadisiintu ictibaariyeenba ay dee asalka ahaydna aan ahayn oo waxay leeyihiin bacdigan ujeeddada nusuulka ayay fadilayaan siday ku fadileenna waa maxay dee marka ay dadku kordhaanba ruuxii ijtihaadkii uu ku ijtihaadayey bal xadiidkan dee hubsashadiisa sixadii iyo quwadii iyo dacfigii ruwaadan bal taraajimtooda iyadana garashadood iyo hubsashadood wixii bal iyaga ku soo arooriyo jarxi iyo tacdiil ahaa kaasna eegitaankii marka ay kuwaasi kordhaanba hawshaasaa badnaanaysa oo dee xadiid bal ruwaadiisu ay saddex tahay iyo sanad labaad oo ruwaaddu ay lix tahay ruuxa ijtihaadka isaga xaggiisa ka soo fulayee hubsashada iyo nadarkiiyo eegitaanku wuu kala badan yahay bay leeyihin markaa kan dee ijtihaadkiisu badan yahay ruuxa hawsha ka gaadhisa bal wixii inuu dabdiyuu hubsadaa ay ka badan tahay hawshii ka kale ayaaba ka mudanoo uu ka ajri badan yahay dee ajriguna wuxuu noqonayaa calaa qadri mashaqa taas buu noqonayaa ho dee kolley alajru calaa qadri mashaqana waa cibaaro de ama qawaacidii waxaa kuga soo aroorta walo dee idlaaqeeda aanay ahayn be taas bay yidhaah sheekhu markaa wuxuu hi isagoo taa ka jawaabaya ama nadarkooda wahaada kan waa istidlaalkan ay la yimaadeenay u daliishadeen markaa nasuulka fadilitaankiisu laa yuqaabilu mid qaabilaya ma aha maa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo dacwana meeshan waxa maqsuud ah xadiidka sixadiisa ayaa maqsuud ah markaa umuurahan kale ay ictibaarinayeen ma aha oo wax maqsuuda ma aha dee kol haddii bal umuurahani ay keenayaanna sixadii inay kuba dhaafiyaan ama ixtimaalkii ku imanaya xagga inay cila ku timaado sixadiisa oo badnaada waxay noqonaysaa maqsuudkii inay nagaba dheereyso adigu tani jaanib dee la ictibaarinaya maahaoo bacd alculamaa baa waxay uga nadiir dhigaan nin doonaya salaad inuu ku soo tukado masjid masaajidda kaba mid ah laba dariiqna waxa weeyaan ku gaadhi kara dariiq waa dhow yahay dariiqna waa dheeriyo waa wareeg dheerba de bal markaa hadduu dariiqa maqsuudka ugu soo baxayaana waa salaada jamaacada aada haleesha hadduu idhaa ajrigu si ugu bataan dariiqa dheer maraya taasna ay keenayso jamaacadiiba inay dhaafto inay jamaacadiiba maqsuud ahayd markaa dariiqan dheeri waa ajri kolley dee khadawaadkaad qaadaysaa laakiin maqsuudku wuxuu aha jamaacada gaadhid haddii dariiqaa dheer maritaankiiba iyo ajriga adoonku jamaacadiiba ku dhaafinayo maqsuudka ahayd dee meeshii madluuma noqonayo tanna waa taasoo kaleo sixadii xadiidka wixii kaa dheeraynayaaba maanta madluuma noqonayaanoo suuradaasoo kaley nadiir u tahayoo muhimku waxa weeye haddii aan miise kale aanu nusuulku yeelan carigaa mudan allahu aclam bal wuxuuhi haddaba waa sharafu amwaaci lculuwi culuwiga anwaacdiisa iyo qeybihiisa u kala baxo ka ugu sharaf badan shaarixa ayaa xagga hoose shaakir dhameeyey dee horena kutubtii hore aan ugu soo aragno shan qaybood bay kaba dhigayeen oo midee mudlaqa iyo kuwo kaloo iyagu nisbiya uun ah isagu laba ayuu inoo sheegi doonaa saddexdii kalena bal waxa weeye iyada ma sheegayo walow mid ahaana kolley dee ka nisbigay raacaysaa ama mid saddexaadba kuwa daro labadii kaba imanaya taqadumu samaac iyo taqadumu wafaati raawi labadaa iyada ma soo dhigana laakiin sharaxa hoose ayaydun eegan ee in yar buu inooga sheegayaa jaanibkaasoo wuxuu yihi waa sharafu anwaacilculuwi culuwa qaybihiisa ka ugu mudani maakii weye kaana ahaaday qariiban ku u dhow ilaa rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay oo macnaa waa culuwiga ay yidhaahaan culuwi mudlaqa weeye oo haddii xadiidkii tira yar uu ku gaadhaya rasuulkii ilaahay sanad yar oo dadku ay kooban yihinoo lagu gaadhi xadiidkaas marka loo eego sanad labaad oo xadiidkaasi ku soo aroro tiradu ay ka badan tahay iyada kaa sanadkan baa horta caaliya anwaacda culuwigana waa ka ugu mudanoo waa iyadoo ruuxan xadiidka warinayaiyo rasuulkii ilaahay tirada u dhaxaysa ay yaraato marka loo eego xadiidkii sanadkiisa labaad ama axaadiisiba guud ahaan waa caalinimo mudlaqa kaas baa ka ugu mudan ah fa ama alculuwu caalinimo biqurbihi shaksiga dhowidiisa uu dhowaaday ilaa imaamin xaafidin imaam xaafida aw musanifin nin musanifo uu dhowaaday aw bitaqadumi samaaco waa nooc kale amase samaac waxa weeye caalinimadii ahaatee ama alculuwu bitaqadumi samaac weye maqal horeyntii caalinimadii xaggiisa kaba ahaatay ama taa kuba sugnaatay fatilka umuuru nisbiya waa umuur nisbiya ujeedadu waa umuur caama maaha umuur mudlaqoo la odhanayo caalinimadiisu waxan waa mudlaq maaha ee marka loo eego samaac hadday tahayna raawigan dee raawi kaleo xadiisyadan ama kitaabkan ay wada maqleen marka loo eego ayay caalinimadiisu imanaysaa maaha in dee caalinimo guud ay tahay marka bal imaamkan loo eego sanadkiisa ku suganna caalinimada baatimee sanad labaadna meesha uu jiroon imaamkaasi aanu ku sugnayn ama tiro ka badan laguma gaadhayo ee waxaa dhici karta tiraduba inay badnaato culuwi mudlaqa noqono waa umuur nisbiyo dee marka bal jawaanib ama dhinacya la eego ayay caalinimadani imanaysaa umuurihiina aada buu usoo koobay taa uu sheegaya alculuwi biqurbihi ilaa imaamin xaafidna waa maalan dee ninkan isagoo xadiidkii warinaya ayaa waxaa sanadkiisa kuba sugan ama xadiidkaa sanadkiisii nin imaama tiro yarna waa lagu gaadhayaa marka loo eego xadiidkii oo sanadkan dee dariiq labaadu kuba yimid tiro badan imaamka lagu gaadhayo inkastaba haba badnaadeen imaamka iyo rasuulka ilaahay tirada u dhaxaysaaye bal sanadkaasna sanad caali ay kuba tiriyaanoo khaasatan raggaa a'immada ah ee noocan ah xifdiga iyo fiqigiiyo dee aqoontaa sare lahaa ama sifaadkaa muhiimkee keena tarjiixa lahaa dad dee loo tago oo loo rixreeyo axaadiistoodana la ururiyey oo la dabdiyey ruwaadoodiina la garanayo waxoodu ay muxarar yihiin weeye oo dadka kale waxaa dhici karteen ruwaad saasa lahaynen aqoontaas iyo sifaadka caynkaasi aada u sarreeyo lahayn cidda axaadiistoodii jamcisay oo ururisay oo qaladkeeda iyo sixeeda kala saartayba inaanay jirin haddaba kollay miisay leedahay raggaa axaadiistoodii oo waa axaadiis la yaqaano xataa waxay la gooni noqdeen xataa haba noqoto kelimaad keliya oo xadiidkii kuba suganayo dadka kale kala gooni noqdeen waa wax la ogyahay oo la dabdiyo kollay arrintaas baa jirta sanad kooban haddaba haddii lagu gaadho kollay miise ayay leedahay aanu lahayn haddii sanad iyaga intaa ka badan laguma gaadhayo ama xadiidka aan sanadkiisa imaamkaas oo kale aanu kuba sugnaynba laakiin waa marka wax shay nisbiya wax mudlaqa maaha taqadum samacna waa taan sheegnay oo dee waana horeynu usoo aragnay xagga hoosena wuu wada dhammaynayaa shantii noocba waa laba raawi oo bal matalan kitaabkii bukhaari sheekh ka wada maqlay ayaa nina beri hore ayuu ka maqlay nina mar dambe ayuu sheekhii kaba maqlay sanadkoodu ma kala tiro badna laakiin samaacan horeyntiisa ay kolkol mudnaan siiyaan qaaliban weliba sheekhaasi hadduu yahay dadkii ikhtilaadkii waxaas ay kuba yimaadeen dee xadiidkiisa horaa noqonaya ka maqbuulka ka dambe waa mid dee laba daciifiyuu noqonayaayo taasna waa khaasatan markuu sheekhu noocyadaasba yahay samaaciisii horeeyey dee waa samaac mudan buu noqonayaa markaa uu ka caalisan yahay kii kale khaasatan bal samaaca horeyntiisu fa tilka umuurun markaa wuxuu leeyahy umuur nisbi oo qad takallama uu hadlayo asheekhu sheekhi abuu camrin waa ibnu salaaxe haahunaa halkan markii uu joogo kitaabkiisa culumkee dee kitaabkana ikhtisaarka uu yahay wuxuu kaba hadlay cala almuwaafaqati waalbadali waalmusaawaati waalmusaafaxa afarta nooc buu meeshan bastiiyey sharxay oo uu kaba hadlay markaa sheekhu muxuu yihi cala almuwaafaqati wahiya muwaafaqadu waa imtihaau lisnaadi isnaadkii oo gaadha ilaa sheekhi muslimin muslim sheekhiisii maalan be oo isnaadkaagii aada xadiidka ku warinaysay oo sheekhii muslim dariiq kaloon muslim ku jirin aada kuba gaadhin taas baa muwaafaqo laydhaah walbadalu bedelkuna waa huwa iyo walbadeli wahuwa bedelku intihaau sanadka gaadhitaankiisa weeye uu gaadhayo ee uu ku intihoonba ilaa sheekhi sheekhihii muslim sheekhiisa ninkii usii sheekha ahaa aw mila sheekha ama nin sheekhiisa sheekhiisii laba siman oo qariinkiisa oo dee hadhow sheekhaa sheekhiisa ay kuba kulmayeen oo sheekhiisa laba siman uu gaadho oo la mid ah taas baa la yidhaahaa bedel walmusaawaati wa huwa musaawaadkuna an tusaawiya inaad la sinaatid weeye fii isnaadika tiirintaada alxadiida iyo werintaada alxadiidka warinaysid almusanifa nin musanifoo saa dee tirmidiya oo kale iyo nasaa-i oo kale iyo ama muslim oo kale iyo aada tiradii kulaba sinaatid waalmusaafaxatu musaafaxadii ayuu halkan isna kaba hadlay wahiya musaafaxaduna cibaaratun waxay cibaaro ka taho macnaheedu yahay inay cibaaro ka tahay can nusuulika dhaadhicitaankaagii aada dhaadhacaysay canhu musanifka bidarajati darajo aada kaga dhaadhacaysayoo markii hore hadduu yihi musaawaadkii inaad la sinaato halbuu ku dheeraanaya halbaad dheeraanaysa oo isaga halkaa yaraanaya markaasaa maxaad noqonaysaa xataa kaanahu si waxoo saafaxaka uu ku gacan qaaday bihi xadiidkan oo uu kula gacan qaaday sababtii oo wa samictahu minhu aad xadiidkan aad ka maqashoo kale ayaad noqon umuurahaasoo kaba hadlay bal aada buu sheekhu halkana sababta u koobayana isagaa sheegi doonee wuu ishaaray un in ibnu salaax umuuraha kaba hadlay shaarixuna waa inoo dhigan doonaa laakiin sharxu nukhbana waan ku soo aragnay taysiir oo dee hadalkiisii uu soo naqlinayana wixii sharxu nukhbo kuba sugnaana waan ku soo aragnay waana waxyaalo beryihii dambe ay muta-akhiriintu ay aada ugu cinaayoodeen ay u ihtimaameen oo kutubtooda amaalida ama ay yeedhin jireen axaadiida kitaab baa kuba takhriijinayeene inta badan iyo dee kutub kale oo axaadiistooda ay sanadkooda ku warinayaanba guud ahaan sadee miziba kitaabka raajima isagoo kuba jira tahdiibulkamaal kaba dhacdo oo kale ayay aada ugu ihtimaameen hadiyo goor xadiid markay wariyaane raggaa bal lixdii oo kale ahaa ama raggii laba midka kutubtoodana xadiidkii uu kuba sugan yahay sanadkooda ay ku wariyaan aan iyaga marin ayay hadalkooda kusoo noqnoqotaa cibaaraadkan waafaqnaahu bikada ama waqaca lanaa badalan waqaca lanaa badalna alcaaliya cibaaro saasoo aada ugu soo noqnoqoto weeye mutaakhiriinta ay u cinaayoodaan xaafid ibnu xajarna kutubtiisana maalida waad ku arkaysaa sida nataa'ijul afkaar iyo balada waxaa dhici karta xadiidu sanadkiisa tooskaa uu kuba wariyo dee axaadiidan sanadkiisa tooska kuba warinaya oon cibaaraadkani raacin intooda badan dee inaanu waa dee naadir inuu noqdobo had iyo goor cibaaradani way la socotaan ama cibaaraadkan bal markaa wuxuu leeyahay muwaafaqada horta wax kale maaha inagu isticmaal la-aanta iyo tadbiiq la-aanta aan amhilo cad aanay meelaha noogu ol amhilada yareed ee sharxu nuqdo kuba sugnayd ee iyaguna ay kuba celceliyaan mooyaane khaasatan amhilo tadbiiqiya aanay noo ol baa dhici karta inay ruuxa yar fahamkiisii yar dheerayso hadduu ruuxu kutubtan asaaniidda la aqrisanayo sida bukhaari iyo muslim iyo muhaadkiina wuxuu tadbiiq ahaan uga helaya maaha waayo dee ragga u cinaayooday waa rag dambe oo axaadiistii kutubtooda asaaniid kale ku warinaya iyaga waxyaalahani kumaba sugno cibaaraadkani oo taas nafteeda tadbiiq kama helayo hadduu imika muhaadkii aqrisanayo oo wax tadbiiq la tad marka umuurahaasaa dhici karta ruuxa inuu diyar tasawuro adkayn karta dee kolley waana iskaba habboonayd bal amhilo in lasoo qaado yar tadbiiqiyo asaaniid lanaho khaasatan dadkii isticmaalay iyadoo labadii oo la muqaaranaynaya laakiin taasna dee waqti ayay isaga baahantahy naqlinteed qoritaankeedna shide bal markaa waa umuuro waqti isaga yar baahan bal markaa muwaafaqadu wax kale maahee xadiid maalan muslim warinayay ayaad adigu warinaysaa waa adigii ka dambeeyey sanadkaagaad ku warinaysaa marka dee laba siyood baa kuu bannaano inaad sanadkaaga markaad ku warisay aada ku dhacdo uun muslim oo kitaabka dee sanadkii laynoogu soo naqliyey aada ku warisay kutubta inooguba sugan iyo inaanad marinba muslim ee in xadiidkani isagu ha wariye maha xadiisuu la gooni noqdee sheekhiisaba dad kalea la kulmay oo ay markaa isaga sidan uuga wariye ugaba wariye dariiq kale aada marto una waa xadiidkii muslim oo aanad sanadkiisii ku warine sanad kale intaad ku wariso aad sheekhiisii un aad kula soo kulanto oo raawi labaadoo muslim laba simanoo xadiidkan sheekhiisa ka wariyaa dariiqiisa ku warinaysaa muslimna waxaa iskaga soo dhacaysaan sheekhii baa iskaga soo dhacaysaan kaa muwaafaqa yidhaahaan haddii sheekha aada weydo oo sheekh labaad oo dee sheekhiisa laba sinaa uun aada hesho oo bal markaa hadhow sheekha sheekhiisana ay ku kulmayaan oo sheekha sheekhiisa aad kaga soo dhacdana ood kusoo waafaqdana waa kaa ay beddelka yidhaahaan ama dee in sheekha sheekhiisa kaba dambaysa bal taasba weeye oo midna muwaafaqa yidhaahaan midna bedel ba yidhahaan welibana waxay ictibaariyaan marka sanadkan labaadeed ku warinaysa adigu uu ka tira yar yahay waayo halkan buu caalinimada kasoo gelaya sidaas uga soo gelayaa sanadkan labaadeed ku warinaysa uu ka tira yar yahay sanadkii muslim mari lahaa adama haddee muslim inaad adiga sanadkiisu sanadkaa ka caalisan yahay ee xadiidkan marka la warinayo ee dariiqii kitaabka muslim lagu wariyo iyo marka la warinayo dariiq aan kitaabka muslim ahayn lagu wariyo sheekha muslim lagu soo dhacayo ayaa tiradii ayn ku gaadhi lahayn halkan sheekhan iyo marka uun muslim ayn dariiqiisa maro iyo tiradan ku gaadhayna sheekhan marka inaan muslim dariiqiisa marin ayaa cala alaqal hal kala yar oo haddii bal matalan sheekhii muslim ee xadiidkan warinaya haddaan sanadkeedna ku warino sideed ba aan ku gaadhayno sideed ruux oo midi muslim uu yahay dariiqa labaad toddoba ruux oo midi kan muslim la siman yahay ayay noqonaysaa taas bay caalinimadu kaba imanaysaa muwaafaqadu waa kaa bedelkuna waa saas hadiyo goor waxay u cinaayoodaan oo ictibaariyaan marka uu yahay waxaweyaan caalinimo leeyahay walow dee magaca uu iska iman karo muwaafaqa iyo bedel iyadoona caalinimo jiro oo tiradu ay isleegyihiin ama musaawaadku bal matalan dee inta badanna asaaniidda naasilka umuhaadka kuba sugan bay tani ka suurto gashaa weliba quruuntii horeanay suurto gelaysae beryihii dambe o dhan suurtagal may ahayn haddii sanadkoodu caali yahay nidna lama sinaanayo in badan kaba dambeeyey waxa arrintu ay tahay bal matalan xadiis ka soo qaad nasaa-i wariyey asaanidiisa ugu caalisan haddaan eegnana waa nin sanad naasila waayo rasuulka ilaahay afar buu ku gaadhi karaa ee koob iyo tobanba weeye kasoo qaad isagii tirmidi xadiidkii qul huwa allahu axad fadligeeda oo kale koob iyo toban ma yahay dee waa sida caazila marka afarna haddaba wuu ku dhexayn jiray ee dadkii baa batay oo intaasoo taabiciina iskaga sugan xadiidkii oo dad baa dee aqraanaya waxbaa kala warinaya haddaba nin aada ugaba dambeeyey oo dee sanad caaliya helay ayaa wuxuu xadiidkii isagiina isagii rasuulka ilaahay bay koob iyo toban udhaxaynaysaa marka muxuu noqonayaa dee nasaa-i buu la siman yahay haddaba waxaa laga yaaba saddex afar qarne way udhexeeyeen oo uu ka dambeeyey waa ka la sinay markaa musaawaad bay taa kaba cabiraan oo uu la sinmay oo isagii buu sanad ahaan kulaba sinmay inta badanna waa sanad naasilo qoladaasi marka uu jiro haddii kale lalama sinmi kareen oo nin dambe lama sinmi kareen berihii dambana tirada uun in la eego mooyaane xadiid keliya cayntiisa in lagula simaana waabay adkaatay beriya dambe oo qarnigii sideeaad ba kol hadii lasoo gaadhay ama toddobaad lasoo gaadhay baltaas musaafaxaduna waa haddii bal sanadkii nasaa-i iyo rasuulka misaalaan udhexeeya koob iyo toban uu ahaa adiga sanadkaagii xadiidkan aad kuba warinayseen nasaa-i marayna uu labiyo toban noqdo marka maxaad noqonaysaa tilmiidkii nasaa-i baad isku mid noqoteen ood la sinaatay arrinta waxaad noqotay si waxaad nasaa-i soo gaadho ood gacan qaadeen hadiyo goor dad kulmaa way isgacan qaadaane taasna musaafaxa idhahan bal intaa weeye sheekhu markaa wuxuu yihi wahadihi alfunuunu funuuntan waa afartan khaasatan tuujadu waa la helayaa kaiiran in badan fii kalaami alkhadiib albaqdaadiy dee wixii ka dambeeyeyna iyaduna daaba hadalkeeda oo aada bay u badsadaan iyo wama naxwa naxa naxwu dadkii dariiqiisaa maraye bal itijaahi saasoo kale lahaa qad sanafahu qad sanafahu waa mu-alifayoo alxaafid bnu casaakir xaafidkii sheerika ee rixlada badnaaye ina casaakir fii dalika mujaladaatin waayo dee had iyo goor dadka riwaayadoodu waasaca tahay taariikhda aada iyo asaaniida badan leh ayuunbay umuurahana ka hadli karo dee ay waxyaalahan u suurto geli karaan in sanadkiisuba kooban oo dhici karta muslim hadduu warinayo sanadkii muslimu ku warinaya asaaniid kaleba aan lahayn oo axaadiidan uu ku wariyo umuurahaasi kama dhacayso ibnu casaakirna wuxuu ahaa dadkii dee muddada dheer rixlada kuba jiray oo taariikhdiisa dimashaqe maanta weliba ay wax kaba maqan yihin dee sideetameeye mujalad toddobaatameye madbaceeye malaa in kalena waa laga daba keeno sideetameeye mujalad ayaa madbacaysamaa magaalo keliya taariikhdeed waxaa ku sugoo dhanna asaaniid kuba warinayo hadduu xataa beyd shicira soo qaatay sanadkiisa uu kuba warinayo ama uu kelimo nin luqawiyo kaba soo naqliyo haddaba rag saasuu haayo kitaab buu alifay noocyadan muwaafaqada ah oo uu badiyey oo uu leeyahy mujaladaad buu gaadhsiiyo dahabina uu ka cabiro siyar calam nubala labiyo toddobaatan juz buu gaadhsiiyey walow jusku yahay kii xadiisiga ahaa juskooda xadiisigiina sida horeba usoo sheegna waa labaatan waraaqood ayuu ahaa juska xadiisiga oo dee kolley mujaladaadkan dhowrkaa mujaladun buu noqonayay labiyo toddobaatankaa juseen haddaba taas buu yihi ayuu la alifay wa cindii aniga agtayda wuxuu yihi waa le ibnu kathiir baa leh aniga agtayda anahu kani waa noocu nooc qaliiluljadwa nafcigiisu yaryahay binisbati ilaa baqiyati lfunuun marka funuunta kale xadiidkee sixadiisa dabinteeda iyo fahamkiisa iyo fiqigiisa iyo umuuraha loo eego iyo wixii sixa iyo faham iyo istimbaad ku tacalluqsan kani nafcigiisu waa yaryo bal dee muhimaadka cilmigan maaha ee waa mulaxdiisii ama waxyaalihii aan muhimaadkiisa ahayn oo kale ee waana isaga arrintiisay ahayd oo nin xaafida ayuu ahaa ibnu kathiir laakiin xifdigiisu muxuu ahaa waa dee mutuunta axaadiista iyo fiqiyaadkiiyo waxyaalaha sixa iyo tadciif kuba tacalluqsan ayay arrintiisu ahayde umuurahan asaaniidda caaliga iyo ajsaada iyo waxyaalaha qoritaankeed iyo kushaqlun iyo inuu taas mu ahayn oo dee xaafid xajar baa sidaa daraaddeed yidhaahaa markuu ibnu kathiir kaba hadlayay tarjamadiisa kitaabkiisa imbaw lqumri imbaw lqumri uu kaba hadlayey isagoo nin kaloo ay isku sanad dhinteen toddoba boqol iyo afar iyo toddobaatankii isna muxaditha xaafid ah ina raafic la yidhaaho muqaaranaynayey kaasi riwaayaad badan oo xag asaaniid caaliya iyo naasil iyo waxyaalaha u lahaa ayuu iha marka la eego xifdiga haddii la eego istiraaxii muxadisiintii ahaa sanad caaliya umuurahan u cinaayoyntood dee taas maba noqonayo laakiin waa jaanibkan kale dee fiqida ahaa mutuntii xadiisyada sixadii iyo tadciifkii iyo umuurahaas ayay arrintiisu ahaydoo suyudna idha dee ka asal waxyaalaha kale waa iska yar balbal mulax baaba lagu tirin karaa wixii asalkaha dee waabatan maqsuudka xadiisku oo bal markaa waxa uu leeyahay waxyaalahaasi wax weyne oo dee muhiimaadkii cilmiga ma aha san buu ikhtisaarsaday fa ama man qaala ruuxii yidhi ina alcaaliyata sare ee min alisnaadi isnaadka ka midi maa saxa sanad barhkood baa saa yidhi isnaadka caaligii waa kolba sanadkiisu ku saxiixayaa degees waa muhim oo inay qaradka xadiidka laga leeyay inuu inoo sugnaado weeyaane bal markaa haddii sanadkii caaliga ahaa aan raggiisu ahayn rag dabdi iyo cadaalo iyo arrintaa laguma yaqaano raggii naasilkaa ay jaanibkooda taasi ay kaga raajaxsan yihiin dee xagga macnaha inay waxaa caali ka noqonaya naasilkii oo iyaguna jaanibkaasun bay eegeen haddaba wuxuu leeyahy kuwii yidhi iyagu sanadka caligi kolba waa wixii sanadkiisu sugnaado wain kasurat rijaalu raggii saaban bateene fa hada istilaaxun khaas waa istilaax gaaroo barhkood ay leeyihiin wamaada yaquulu hada alqaa'il ninka sidaa yidhi ee yidhi sanadka caligu waa kolba ka saxiixahun muxuu odhan fiima idaa saxa lisnaadaadi labada isnaadba ay hadday wada sugnaadaan kan naasilka iyo kan caaliga laakina haada waa kan waa kii bal maalan caaliga ahaa aqrabu rijaalan rag ahaanka u dhow uu yahay ama uba yar laakina haadaana weeye cibaarada dabdigeedu bal marka haadaana way ku sugantahay bal kani uu yahay ka rijaal ahaan ama rag ahaan u yar muxuu odhanayaa adigu wuxuu leeyahay un horta dee tan kolley way kaba jawaabeen sida saaxiba fatxilmuqiit iyo waxyaalaha su-aashan ama uu la yimiba ibnu kathiir marka dee waxay ujeedaan xagga macnaha dee waxaa noqonaya uun kolba kii sanadkiisu saxiix yahayo walow magacii caalinimadu kii kale uu haysto haddana culuwigii macnawiga ahaa kanaasilkii raggiisu ay saxiixayiin baa yeelanaya haddii labadoodu ay wada sugnaadaanna dee kolley waxay odhanayaan kuwaasba ma diidanee kan caaliga ayaa mudnaantiile ayay odhanayaane waxay u jeedeen un marka sanadna waa sugnaaday midna aanu sugnaan kii aan sugnaadna uu ka caaligaa yahay dee caalinimadaas wax qiimo yeelanayso ama ictibaar weyn ma yeelanayso oo waa waxaad kaba tegayso wahada alqowl qowlkan ah alcali min alisnaadi maa saxa sanadu maxkuyin waxa laga soo naqliyey can ilwasiiri nidaami lmulki wasiirkii nidaam lmulki la odhanayo waa nin wasiirah laakiin caalim ahaa dee ninkaa qowlkiisii lasoo naqlinayaba ah kol waa nin marka la eego cilmi iyo cinaayeynteeda marka siduu u cinaayoonayay faafintiisa iyo nashrintii culimada ikraamkeed iyo maamuuskeed iyo waxyaalo dee heer aan waqtigiisii iyo waqtiyo ku dhawaatoonayo waqtiyo ka dambeeye cid heerkaa gaadhayba aanu jirino waxaa nidaamulmulki baa la idhaaha nin adigu suldaan ahay oo qoladii suldaan salaadiintii salaajaqada ahayd ama laba noo isdhalay alab arsalaan iyo malkashaah ayuu labadaba wasiir u ahaa labaatan sanadood baanu wasiir ahaa ilaa laga dilayay isagoo sooman siddeetanna kuwa dhow in qoladii baadiniyadii ahayd uu kaba dilay isagoo soomanba bal markaa waana nin cali ibnu xasan ibnu isxaaq baa la idhaha aduusi kolle waana qarnigii shanaad raggiisii madaaristii shahiirkaahayd ee nidaamyo la baxday ee uguba weyneyd madarsadii shahiirka ahayd ama jaamacaddii weyneyd ee ku taalay baqdaad ee isagana sanado badan kaba dambeysay waqfigii iyo wixii uu sameeyey ee nidaamiyo waa ninkii isagoo asaasay dee magaaladaasun mahayne magaalooyinkai islaamka ciraaq iyo khuraasaan iyo taas malaa magaalo aanu madarasad kaba dhisinimay jirin beledka uu yimaado nin caalimo kuba arko wuxuu u dhisi jiray madarase ayuu u dhisi jiray isagoo awqaafna uba samaynayo uga dhisi jiray taasna ay keentay siduu dahabi ay dhahaan dadkii ahlu cilmigaha inay halkiisa isuguba yimaadaan dee ay noqotona waqtigaasuu kaba cabiro ibnu caqiilna saaxibulfunuun ibnuljawsina soo naqliyana ay noqotay waqti culimadaba dee lagu tiriyo dowladeedii inay ahaydba taas waa nin wasiire ayuu ahaa bal qowlkane laakiin waana axaadiisna waa warin jiro oo dee laga dhegaysan jiro oo lagaba maqlay haddaba bal markaa isaga qowlkan iyo wal canilxaafidi silafiya oo kaba dambeeye laakiin waas waxay u jeedaan waa nusuulkan haddii uu sixadu ay isaga xaggiisa la jirto caalinimada macnawiga waa xaggaas bay ujeedadoodu ahay wa ama nusuul fa huwa did ilculuw nusuulku waa caalinimadan didkeed wa huwa mafduulun isagu waa mid laga mudan yahay binisbati ila alculuwi haddii aanu miise kale lahayn wax horreysiiyaa aanay meeshii jirin iyada waxa weeye wuxuu noqonaya wax laga mudan yahay marka caalinimada loo eego haddii laakiin miise uu leeyahay sa dee rijaashiisa oo ka awtaqsan rijaashan imaka caaliga ka awtaqsan ka dabdi badan isagoo samaac ku xidhiidhay ka kalena ijaazo iyo waxyaale iyo wax adigu ay kuba sugayen dhici karta laguma tiriyo tasaahul xaggii riwaayada dee markaa isagaa xaggii mudnaanta yeelanaya wey allahuma ilaa an yakuuna wabakan inay noqdaan mooye rijaalulisnaadi naasili isnaadka naasilkaa ruwaadiisu rijaal kolley waa ruwaadun rag iyo dumar waa isla mid halkan ajalla kuwa ka mudan min rijaali lcaali kan caaliga rijaashiis iyo ruwaadiis wain kaana aljaamiicu hiqaatin dhammaanba hiqaat haba noqdeen laakiin ay ka mudan yihin markaa dee isagaa xaggii macnaha horeynta lo waaba kan kamaa qaala wakiican liasxaabihi si uu ku yidhi waa wakiic ibnu jaraax waxa weeye asxaabtiisii uu kuba yidhi ayuma axabu ilaykum maxnaa keebaa bal labadan sanadan sheegi doono keebaa xaggiina loo jacayl badanya ma ajecesho agtiina keebaa mudaanta leh alacmash can abi waail can ibni mascuud waa mid aw sufyaan can mansuurin can ibraahiima can calqamata can ibni mascuud agdabaa laba sanado mid kasta ibni mascuud weeye mid waa kuma waa acmash dee wakicna uu kaba warinayo wakic waa sheekhiisii baa acmash yahay abiwaail ibnu mascuud laba keliya udhexeeya ibnu mascuud soo maaha sanad labaaduu kuba warinayana waa sufyaan ibnu thawri isna sheekhadiisii ama sheekhda raggii ugu waaweynaa oo can mansuur can ibraahim can calqama can ibni mascuud markana maxaa udhexeeya isaga in waxaa udhexeeya ibnu mascuud saddex mansuur afar baaba sufyaan iyo mansuur iyo ibraahim iyo calqama sufyaan waa thawri mansuurna waa ina muctamir ibraahim waa nakhaaci calqama waa ina qays waa raggooda waaweyn oo ajilo ah bal markaa wuxuu keebaa jeceshay labadiiba keebaa mudan de haddaynu eegno caali iyo naazil ka hore ayaa caaliya kana waa naazil laba nin baabay isdheeriyeen faqaale waxay dhaheen alawal ka hore faqaala wuxuu ihi alacmashu can abi waailin shaykhun can shaykhin acmash oo abi waail ka warinaya waa nin sheekha wuxuu wariyey oo sheekh kale kaba wariyay sheekhna dee cibaaradooda ragga aan itqaanka badan lahayn ama heerka sare xufaadiyo taa gaadhin ayay cibaarada kaba cabiri jireen halkii jarxiya tacdiilna waxaan kuba soo maray lafdiga sheekh alfaadihii xagga tacdiilkee laakiin dambe inay kaba mid yihiin sheekh iyo wasad iyo cibaaraadkaas inay isku meel ahaayeen baynu hore usoo maray marka tani waa sheekh can sheekh ama sufyaan can mansuur can ibraahima can calqama can ibni mascuud waa faqiihun can faqiihin can faqiih waa dee nin caalima wuxuu warinayo oo dee xadiidkiisa dabdin ilaalin toosin walow dee acmasho xufaadii uu halkaa yahay oo isaguna faqiih kale kasii warin kaa kalena faqiih kale uu kaba sii warin xadiiثun xadiiث buu ihi yatadaawalo ay kala qaadanayaan o isu dhiibdhiibayaan macnaha muhim waxa weeyaanu sanadkii naasilka ahaa hadduu miise kala wato oo isaga ka raajax yeelaysa kii caaliga ahaa san oo kale ziyaadata itqaan waa imika tuu wadee waa itqaan ziyaada oo meeshii jira iyo dabdi ziyaadaa samaacuu kuba xidhiidhay oo kale hiqa badni xaggaa awsaqni ay ka awsaqsan yihiin ruwaadda xaggay magaca kaasi habaha istee macnihii caali halkanuu jiraya waana tay u jeedeen imika kolley nidaamulmulki iyo xaafidu silafi iyo cibaaraadkay u jeedeen de culimmaduba ay kaba soo naqliyeen silafi ayaa muxuu lahaa alaslu alakdu can alculamaai fanuzuluhum awlaa min alculuwi can aljahala calaa madhabi lmuxaqiqiina markaa naqala wanaasilu xiinaidin huwa alcaali fi lmacna cinda nadar wataxqiiq waa tuu yidhi marka hadalku kolley waa hadalkiisii qoladaa uu markii hore uu kaba soo naqliyay tanunbay ujeedadoodu ahayd ibn mubaarakna muxuu ihi laysa jawdat اlxadiiثi qurb اlisnaad bal jawdat اlxadiiثi sixat الrijaal waa hadalkii isna ibn mubaarak bal markaa arrinta ahamkiina dee taas bayna xadiidka sixadiisaan qaradkeena iyo qasadkeenu yahayba annawc halaaثuun macrifaة اlmashhuur wallah subxaana wa tacala aclam لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع الثلاثون نوع صدناد معرفة المشهور mashhuurka macrifadiisii iyo garashadiisii weeye aduu waxa weeye noocii lagu magacaabaya mashhuur waxaana kolley ay deenta bade qariibkii iyo casiiskii waa noocii la socday bal markaa la eego xagga cadadkan lagu warinayo ruwaadda uun ay ku kala dunaayeen iyagana waynoo keeni doonaayo waa nooca ku-xigun buu kaba dhigi doonaa labadaa kale marka wuxuu ihi washuhratu shuhradu amrun amar weeye nisbiyu nisbi ah oo arrin nisbiya weeye ujeeddadu markan shuhradan xadiidka lagaba hadlayo ujeeddadu maaha shuhro mudlaqa ahoo culimmada oo dhan baa agtooda waxani mashhuur uu ku yahay oo ay waxaan mashhuur u wada yaqaanaan markaasama agtooda uu mashhuur ku wada noqonayo ee dee kolley cilmi gaarana waan joognaa waa cilmigii xadiidkii waa shuhro nisbiyo bal mathalan dee cilmigii dadkan fannigii aan haynay dadkii aqoonta iyo cilmiga uba lahaa ee waxaana istilaaxooda uu ahaa marka la eego istilaaxoodii wixii buuxinayay iyagoo shuhro ku magacaabaya ayaa haddana marka dadka kale ee culimmada kale sida fuqaha iyo usuuliyiiniya looba eego iyo keyrkood ayaaba dhici karta duruqdan kuwani ay og yihiin inaanay kaba warhaynoo xadiidku agtooda mid lagu yaqaano ama mashhuurku oo ku shuhroobayba aanu ahayn bal ay kolkol qariibsadaan iyo xadiid qariibaba kuba tiriyaanoo markaa waa nisbo marka loo eego ahlalxadiid oo kale ayaaba dee kolkol shuhradani kuba imanaysaa ee maaha wax caama ama mudlaqa oo dhammaanba dadka agtooda ama culimada agtooda waxaan shuhradani ay agtooda dee si uun ay ugu wada arkayaan inuu waxani mashhuur yaa mashhuur adigu agtooda uu ku wada noqonayo waaba kan taas sii cileeyo oo wuxuu yidhi faqad yashtahiru inuu shuhuroobaa la arkaa xadiidkii ama uu shuhroobo cinda ahlilxadiidi culimadan xadiidka agtooda aw yatawaatara amase uu agtooda ku tawaaturo maa laysa cinda kayrihim waxaan dadka kale agtooda kuba sugnayn bilkuliyati kulli ahaanba asal ahaanba waxaan agtooda kuba sugnayn oonay macrifoba u lahayn aanay iyagu agtooda kubaba sugnayn oonay garanayn inuu dee cinda ahlilxadiid macrifadan gaarkay duruqda badan ee tacaduda iyo umuurahan u leeyihiine dadka kale ay kaga duwan yihiin daraaddeed inuu waxani agtooda mashhuur kuba yahay laakiin culimadii kale sida fuqahadiiyo usuuliyiintiiyo ay kolkol xadiidkan qariibsadaan ay qariibba kuba tiriyaan oo duruqdii ay yaqaaneen aanu kubaba iman taas baaba dhici karta uma qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa almashhuuru mashhuurkii mutawaatiran aw mustafiidan oo kii mashhuurka ah intay duruqdiisi badnaatay ruwaaddiisii ay ziyaaday inuu mutawaatir noqdo waaba suurtagal amase uu noqdo mustafiidba oo dee kolley mutawaatirku isagaa ugu sii yar mustafiidkuna waa mashhuurkanuun ama waa qeyb mashhuurkii kaba mid ah haddaba waxaa dhici karta buu leeyahay shuhradii intay badnaato ruwaadda ay korodho xadiidkii mashhuurka inuu mutawaatirba noqdo ay ruwaaddiisu gaadho cadad dee laga aami yahay cadadka intaa leegibeen inay kuba heshiiyaan ama calaa sabiil itifaaq ay ugaba dhacdo ama mustafiid uu noqdo iyaanu tawaatur xaddiiba gaadhinbe laakiin duruqdiisu duruq badan oo bal markaas inuu noqdo taas baaba suurtagala wahaadaa markaa kan haddaba mashhuurkii aag wahaadaa ismishaare wuxuu laabmaya waa mashhuurkii uu markii hore tacriifinayay wahaadaa mashhuurku maa kii weeye zaada ay ka siyaadeen naqalatuhu ciddii isaga warinaysay jamcu naaqilin weeye ruwaaddiisii can alaaatin calaa halaahatin saddex ay ka kordheen ay ka siyaadeen kaas baa mashhuur la yidhaa intan buu inoogu tacriifiyey mar dambana tacriif yaroo kale halka casiiska uu yar ishaari doonaa oo ah inay jamaaca wixii ay wariyeen mashhuurka uu yahay saddexda ama labadana wuxuu ka dhigi doonaa casiiskii oo wuxuu isagu ku tacriifiyey xadiidka ruwaaddiisii warinaysay saddex ruux ay ka bataan kaas waxaa lagu magacaabaa mashhuur baa lagu magacaabaa kolleyna waxaan filayaa xaddii aada u mashhuurkahayd khaasatan dadka dambe agtooda mashhuurka kuba noqotay oo tacriifkii xaafid ibnu xajarna horeynu u soo aragno ah xadiidku marka ay laba warinayaan inuu casiis noqon laakiin hadday saddex iyo wax ka badani wariyaan mashhuur noqon oo saddexa kay wariyeenna uu mashhuurka yahay dee horena waan u soo aragnay uun ibnu mundahiyo tacriiftiisii culimmada qaarkoodna ay halkan kuba tagaan oo ah xadiidkii laba ama saddex kay wariyaan inuu casiis noqon saddex wixii ka badanna mashhuur lagu magacaabaya xataa bayquuniya mashhuuru marwi maa fowqa maa halaatha waaba tacriifkii aynu kuba soo marro marka wax qariiba imaka ma aha ee markaynu eegno tacriifkii yar mashhuurkaayo waa tacriifkii xaafid ibnu xajar yar halkaa wuxuu dhici karta ruuxii tacriifkaasnu arkay agtiisa qariib buu kuba noqon ee waa tacriif markaa culimmadii qaarkood ay leeyihiin weliba raggii mutaqadimiinta ahaa dee culimo ka dambeeyeyna ay kuba socdeen bal markaa ibnu salaxiyana waa tacriifkii uu soo qaatay oo markaa saddex wixii ka badan in laga dhigo mashhuur een gaadhin xad mutawaatir inta u dhaxaysa waa ruuxa saddexa ka saddex ay warinayaan ma mashhuur baa mise waa casiisuunoo dee xafnu xajar tacriifkiisii mashhuur buu ahaa qolooyinkan kalena ama qolooyinka qaarkood agtoodna sida tacriifkan aan hayno meekaasi mashhuur maaha casiisun weeye wa can ilqaadi lmaawardiyi qaadigii maawardi waxaa iyada lagaba soo naqliyey kolley waa qaadi aada u shahiira aada u macruufa oo kutub dee madbuucoo kala duwana lahaa a'imadii shaaficiyadana waqtigiisii ahaa dadkan marka la eego axkaamtan ama suldaaniga iyo cilmigan adugu bal xaggan imaarada iyo wilaayaadkiiyo waxaa kuba tacalluqsan dadkii wax kaba qoray ama ugu horeeyey hormuudka kaba ahaa ah oo kitaabkiisan alaxkaam asuldaaniya dee baabka asal buu u yahay oo waa walow kitaab kaleo isaguna magacaw leh oo nin isagu ay isku waqti ahayn in yarun ka yar dambe ama isku waqti ahayn uu leeyahayna uu jiro ood mooda kiisaa ka horeeyo kolley ay cibaaraadka iyo in badan ay wadaagsadaan waa dee kutubta hormoodka alaxkaam suldaaniya dee kitaab aada u shahiir oo weyn oo dee iminkana la madbuceeyo labaatanayo mujalad wax ku dhow lagu madbuceeyo alxaawi la yidhaahno xagga fiqiga shaaficiya waaba ninkii lahaa tafsiirna waa leeyahay kitaabkan shahiirkii xaggan adabtana adabu dunya wadiinna waa imaamkii lahaa kolley kitaab adab alqaadi la yidhaaho isna madbuucana waa leeyahay kitaabkaas baa wuxuu kaasatan adab ulqaadi baana cibaaradan idhaacdee wuxuu laga soo naqliyuu leeyahay ana almustafiida mustafiidku aqwa min almutawaatiri waa ra'yigu isagu lahaa oo dee haddana waxaan jirta umuurahan muxadisiin iyo usuuliyiin iyo fuqahaba waa umuuro ay ka yar hadleen oo isagu waa nin muxadisa maahay waa nin dee adigu faqiiha oo bal taas baa tafsiirna leh xaggan cilmiga xadiidka kutub sidaasuu ku leeyahay maba jirto wuxuu leeyahay mustafiidku isagaa kasii xoog badanba mutawaatirkii marka ibnu kathiir baa wuxuu uhi wahaadaa istilaaxun min waa istilaax u gaara isaga culimada agtooda sidaas maha kale mutawaatirku waa ka isagu u xoog badan waaba kaa dee ruwaad aada u badan ay warinayaan ay riwaayadiisii isku waafaqeen ama mustafiidku waa nooc mashhuurkii kaga mida waa mashhuurkii uun oo barhkood ay ku kala farqiyaan ee mustafiidku inuu yahay xagga hore ee sanadkiiyo xaggiisa dambeba cadadkan ama dee tiradan yar ziyaadada ahee jamaacan warinayaa waa wax laga helayo iyadoo mashhuurku kolkool hadduu xagga hore intuu casiiskaa marka dambe uu shuuroobay mashhuurnimadii layskaba idlaaqi karo ee muhimku waxa weeyaan waa istilaax isaga u gaara ee mutawaatirka xoog badan baa uu jeeda un wqad yakuunu lmashhuuru mashhuurku inuu noqdaa la arkaa saxiixan saxiix ka xadiidi alacmaalu bniyaat waxasanan xasan inuu noqdona waa la arkaa macnaa mashhuurkan isdilaaxigiihi dee shuhradan uun bal jamac ay wax ku warinayaani taas ma keenaysa uun xadiidka ceedadkaas wariyaya kol hadday jamaaca warinayaan in sixa loogu xukumo ama xasannimo loogu xukumo iyadoo tiraduba ay dee jamaac ay tahay ayaa haddana xadiidku kol dee raggani jamaacadani rag xoogle aanay noqonaynoo rag ducafa ay noqonayaanoo xadiidka daciifkuun iska ahan isagoo dee marka la eego istilaax ahaanna mashhuur lagu magacaabayo xadiidkoo duruq badan leh ayaa marka la eego duruqdiisa sihaarkay dee ruwaadiisani ay joogaan ayaanu xasanba dhaafahayn xadiidkii isagoo duruqdiisii baaba dee duruq cilo ka nabad gashay oo rag markaa cuduul oo dabdile ay warinayaan baaba duruqdiisani ay noqonaysayo markaasuu noqonayaaba xadiida saxiixa xagga kalena waa mashhuuro duruqdiisu way tacaduday marka macnaha macan mashhuurnimo xukun gaaroon ka qaadanayno marka horeba aan la soo boodaynaa ma jirto ee waxay xukumka aan siinaynaa ku xidhnaanayaa shuruuddii horeynu sixada iyo qabuulka kusoo marray bal sida looga helay iyo sida shuruuddaasi aanay u buuxsamin unbay kuba xidhnaan saa daraaddeed xadiid mashhuur oo saxiixa jiraya mashhuurka u wadaana mashhuurkii istilaaxigaa weeye ama mashhuur calal alsina u inoo dambeeya mid oo xadiidkiibu alacmaal biniyaat oo khaasatan walow isagu xadiid qariibaba la odhanayo waa xagga dambe marka la eego ama xagga sanadkii soo horeeya ayaa dee shuhradaasi ay jirtaa xadiidka xasankaana barhkood baa kuwa mithaaliya dee dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim waa duruq badan oo casharaad gaadhay baabuu yeelanayaa ruwaad badan baa lagaba wariyey marka dee ruwaaddiisaasoo mid kastaba dacfi kuwa sugnaa qaali intooda badan ayay kolley waa majmuucee waxay u xukumeen waa mashhuur horta eh inuu xasanba uu gaadhsiisan yahay martabadii waa say miziya kuba xukumaan suyuudina jus gaaru kuba leeyay oo la madbaceeyey oo bal xadiidkaa duruqdiisa uu kagaba hadlo qolooyin kalena xasannimada way u sugeen waana mashhuur oo iyada shuhradii way taallaayo cadad badan baaba warinaya ama jamaacaaba warinaysa haddaba mashhuurku dee mida daciifina waa jiraya oo mashhuura marka ka xadiida alacmaal biniyaati xasanan iyadna bal mithaal xadiidka kalaaba noqon karaa lafdiguna waa dalab lcilmi fariidatn calaa kulli muslim ama dalab lcilmi fariidatn calaa kulli muslimin wa muslimatin lafdiga muslimada waa wax dee kutubta uun dhacay ama mar dambe iyo musanifiiniya ay kuga kordhiyeen macnuhuna waa caadi oo dee muslimadiina waa wax laga doonayo laakiin ina xadiidka kumuu soo aroorin duruqdiisa iyo alfaadihiisa ee wuxunbay ahaydba calaa kulli muslimin un lafdiga muslima waa ziyaada min bacdi lmusanifiin iyo taasunba weeye waqad yakuunu inuu noqdo la arkaa bayna annaasi dadka dhexdooda uu dhaco axaadiidu axaadiidu laa asla lahaa asal aan uba sugnaanin aw hiya mawduucatun bilkuliya ama asal ahaan dee mawduucba ah oo ina aan raadba lahayn wa haadaa kahiirun jiddan kaasi aada iyo aad buu u badan yahay oo wuxuu leeyahy waa shuhuradii aan isdilaaxiga ahayn oo ah waa wixii carabada iyo dadka dhexdooda kuba shuhroobay kaa dadka dhexdooda ku shuhroobay mid duruqta cadudayl oo mashhuurkii istilaaxigaana noqonayuu noqon mid isagu laba dariiqun yeesho casiis la odhan laa istilaaxaan baa dadka dhexdooda kuba shuhroobay mid dariiq keliya leh oo iska qariiba markii xaggii istilaaxi ayaaba dadka dhexdooda kuba faafaya ku aan isagu raad ba lahayn saa uu inoo sheegaynaa dadka dhexdooda way kuba faafayaan oo way ku shuhroobayaan markaa shuhradu shuhradii istilaaxiga ahayd maaha waa ashuhra cala al alsina ama dadka dhexdooda wixii kuba shuhroobay haddaba taas buu leeyahay inuu dhici karto dadka dhexdooda inay ku faafaan axaadiis aan asal lahayn oo mawduucaba aadna way badanyihin buu leeyahy o wuxuu uhi waman nadara ninka daalacda fii kitaabi almawduucaati kitaabka almawduucaat liabilfaraj ibn اljawsi uu leeyahay carafa wuxuu garan dalika oo de kitaabkaasoo kitaab weynba ah kolleynaa dikrigiisu inoo horeeyey iyo waxyaalo culimmadu ay kuba naqdiyeen axaadiidan uu ku soo arooriyana intooda badan dee saa uu sheegay ay tahay oy mawduuctay waxa culimmadu ay naqdiyeen waxa dee istisnaa-aad iyo wax bal markaa koobanun ay noqonayso bal marka loo eego kitaabku axaadiista badan ee uu lahay ee uu kulansaday haddaba kitaabkaas buu leeyahay dee waxaad ku arkaysaa waxyaalo badan oo culimmada ay mawduucnimo kuba xukmiyeen inaanu asal lahayn ay ku xukmiyeen oo dadka dhexdoodana ku faafsan ay maqleen oo dadka dhexdooda kuba shuhuroobay taas baad arki waxyaalo istifuqaha dhexdood kuba shuhuroobay soo qaataan baa jirta nuxaadda agtooda waxyaalo ay shaahidba usoo qaataan oon asalba lahayn ama aada u daciifo iyaga kuwa shuhuroobaa jirta dee culimo kalena waxyaalo caamada dhexdooda wax ay maqleen oo isgaadhsiiyeen oo ku shuhroobaa jira markaa umuuro sidaasa ayaa jirto waxaan asalba lahayn kolkol waa shuhroobi karaa de waana nooc ay culimadu kutubta kala duwan u dejiyeen kolleyna sheekhu xaggaa hoose shaakir baa dhiganaya magacyada oo almaqaasid alxasana iyo mukhtasarkiisa marka waxa weeye tamyiisu dayib min alkhabiis la yidhaaho iyo asna almadaalib iyo kashfu alkhafaa intuba waa kutub madbuucaya xataa kuwo kalena waa madbuuco baabkaasi oo intuba way madbucaysantahy si isaguba yihi kuwo kalena way jiraan oo madbucaysane bal waxyaalahaasi waxay ka hadlaan waxa weeye axaadiistan dadka dhexdooda ku faaftay ayay xadiidkii sheegayaan haddii uu xadiidku asal leeyahayna asalkiibay sheegi ciddii warisay bay sheegi darajadiisay sheegi haddaanu asal lahaynna way caddaynayaanba bal markaa taaba weeyaanoo waa xaadi waa kutub kolle aada u muhiima oo ruuxii daalibucilmiga ahaa uu u baahan yahay inuu bal wax ka mid ah intuu haysto welibana aanay haysansho noqone daalacashada ku badiyo si uu dee bal markaa wixii uu noqdo wuxuu fahamsan yahay oo uu garanayo dee bal markaa soo xaadirsan karayo wqad ruwiya can alimaam axmed waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yihi arbacatu axaadiida afar xadiid taduuru way dhex wareegeysaa way wareegeysaayo baynanaasi dadka dhexdooday ku wareegeysaa fi laswaaqi suuqiyada oo dadka haddee kala qaadqaato oo bal markaas dhexdoodii ayay kala naqliyaanoo dhexdooday ku wareegeysaa taasoo la asla laha asal aanay u sugnaan ama arbacatu axaadiida afar xadiid axaadiidaasoo taduuru wareegaysa baynanaasi dadka dhexdooda fil aswaaqa ku wareegaysa laa asla lahaa wax asaloy leedahay maba jirto axaadiidna waa kuwan oo wuxuu ihi man basharanii bikhuruuji aadaara bashartuhu biljanna waman aadaa dimiyan fa ana khasmuhu yowma alqiyaama wanaxrukum yowmu sawmikum lisaa'ili xaqun wain jaa calaa faras imaam axmed baa hadalkan lagaba soo naqliyey oo ba ka hore waa man basharanii bikhuruuji aadaara ka iigu bishaareeya bisha aadaar la yidhaaho bixitaankeeda ay baxday bashartuhu biljanna ana jannaan ugu bishaarayn waa waxaan asal lahayn rasuulka ilaahayna aanu odhan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aadaarna waa bishan maaris la yidhaaho ayay dee waatan oo bal waxa weeyaan ay tahay oo de magacyadan kale ee markaa luqaadkii hore barhkood kuba soo aroore ee laba tiriyo imaka tan aan joogno oo kale kanuun uthaani la yidhaaho shabata ku xigta ay yidhaahaan aadaar ay yidhaahaan bal markaas waxa weeye bal kuwaas aayaar oo kale umuurahaas bay waxa weeye ama waa magacaase haddaba bishaan adigu malaa kale kii dejiyeyna rasuulku maba odhan salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaan ku tawjiihnaana ma jire bishani waxay dhacdaan waa waqtigaa dee jiilaalku baxay uun oo dee qabowgiisii wixii kasii harsanaana waa baxay oo dee gugiibaa markaa dambe bilaabmaya markaa dee waa bilad mala aada u qaboowa uun oo waqtigaas qabowgii badnaaye dadka dhibayay ayaa khalaas dabayaaqaysay oo tan buu malaa kii isagu dejiyey waxaan ula jeeday adigu rasuulku ma odhan salawaatullaahi wasalaamu caleyh waman aadaa dimiyan fa ana khasmu yowma alqiyaama tanna waa hadal imaam axmed lagaba soo naqliyey hadalkana culimmada qaarkood waa sida ciraaqi oo kale taqyiirkiisa iyo qolooyin kalebana waxay se waxay ka dhigeen hadalkan dee inaanu imaam axmed dee ka suganayna ma isixadiisa uu ka ansaxo nadar uu ku sugan yahayoo kolley taasna waxa iyaga kuwa xambaartay in axaadiisan laba mooyaane laba ahaan isagaaba musadkiisa kuba soo saaray abi daa-uud iyana way laba wadaagsadeen bal markaa laakiin dee taasna bacdigood siay ku tawjiihiyaan isagu maaha dee wixii uu soo wada wariyoo dhammi inay wada sugan yihiinna maaha waxa weeyaana sixadanna dee wixii isagoo aan xoog lahaynba yaanu mawduucba ahaaninbe ayaana lafdigan dee ma sugno waxani oo muu ansaxin laba odhan karaa ee walow cibaaradan la asla lahaa ay dee taasi aanay keenahayn calaa kulli xaalin lafdigan man aadaa dimiyan fa ana khasmu yowma alqiyaama horta san lafdi ahaan haba soo aroore waa aad wax dee la ictimaadsan kara maaho waxaa lagu tirin karaa inuu dee waxaa aada u daciifka amaan asalka lahaan yahay laakiin macno ahaan ayuu iyada tani u yimioo duruq iyo bal markaa riwaayaad baa isagoo dee tilmaamaya un macnihiisu asal waa leeyahay oo bal markaa abi daawuud oo kalea wari wuxuu wariyey iyo dee axmedba alaa man dalama mucaahadan aw intaqasahu aw kallafahu fowqa daaqatihi aw akhada minhu shay-an biayri bigayri diibi nafsin fa ana xajiijuhu yowma alqiyaamati ruuxa ruux mucaahadah waa kaa dee dimigiibaa dulmiya ama wax xaqiisiya ka nuqsaamiya wax daaqadiisiya intuu kariya aan ahayn ku kalifa ka qaata wax isagoonu raalli kaba ahayn wuxuun kaba qaata anaa kala doodayaa maalinta qiyaama lafdigaas isaga waa ka soo arooray laakiin lafdigan ah man aadaa dimiyan fa ana khasmu lafdi ahaantan weeye ama xagga macno ahaan xadiidka waa jiraan wa naxrukum yowmu sawmikum kolley lafdigoodii mashhuurka ahaa ay u soo naqlin jireen wuxuu ahaa yowmu sawmikum yowmu naxrikum maalinta soomkiinu waa maalinta naxrigiina waana wax faafay dadka dhexdooda oo imikadanba malaa inaga dhexdeedna haddaan saa ku faafin carabta oo kale iyo taas oo kale kuwa faafo dee xataa waxaan garanayaaba inta su-aalahood ee lay weydiiye weliba qolin carbeedun bay ahaayeeno markii imika ciiddii arafa ay soo dhowaatay caddaatay in arbaco la ciidayo saynu ku soomnayna ay khamiis ahayd oo maalin khamiiseed la soomay ayaa tan shaqaday noqotay halkan iyo adigu say ku dhici kartaa waa kan oo miyaanay qalad ahayn waayo maalintaasaynu soomnay maxaa imikana ciidda waa way isweydaarteenbo waa lafdigan aan asalka lahayn ee dadka dhexdooda ku faafayoo inta badan waxana wax malaa tajribo ku dhisanoo haddii bilihii imika markay rabadaan dee maalin la soomo rabadaan intay dee soddon noqoto shawaalna sagaal iyo labaatan noqoto dulqacdana ay soddon noqoto way iswaafaqayaan maalintii ciidu naxriga iyo maalintii iyada la soomay ayaa iswaafaqaya waa taasi caadi ahaan xisaab haddaad xisaabiso laakiin hadday isweydaartaano ama laba ay wada soddon noqdaan ama ay laba sagaal iyo labaatan noqdaan maalin bay isweydaaranayaanba oo bal markaa maaha taas ee maaha hadal rasuulku yidhi waa wax dee markii dambena rasuulka loo tiiriyo dadka dhexdoodna kuma faafay oy dee marka kaba ratibaan inay yidhaahaan kol haddii aan dee waa maali waxay noocan kol maalintaynu soomnay waa maalintii ciidday nooqonaysa haddii sidaasay isweydaartaanba waa dee qalad baa jiray maamulkaa marka hore ama maalinta horea qalada ama toddoba qalada waxaasna raadkiisa waa halkan aan haydno un oo kasaka afraadkaasna bal asal ma laha xagga wasanadmooye dabcadiina taasi inay dhacayso waayo nusqadan haysatiina maaha waxay taala in lafduhu lmacruuf yowma soomikum wa yowma naxrikum wahuwa aslun lahu laada aniga tayda kaba dhacdeen waxa laga yaabtiinayna taale wahuwa laa asla lahum waya xagoosana sharaxu walisaa'ili xaqun wain jaa calaa faras kii afraadna waatan ninka saa'ilkee wax ku weydiistay kolle xaqun buu leeyo ama in wax la siiyo ama hadal fiican in lagu celiyo waa labada wax kale de ma inda wax la siiyo ama hadal fiican laguba celiyo xataa farasba haba fuushanaado dee kana asal ma laha ayaa hadalkii imaam axmed dhacday bal isagu kan naftiisuna kolley duruq soo aroortuu leeyaho xadiid xasan ibnu cali bn abi aalib ama se xusein me xusein ibnu cali bn abi aalib ama xasan ibnu cali oo can abihi kaba warin taas ba adigu uu kuba yimi oo axmed iyo abi daawuud iyana waa kuba suganyo balkanna isaguna waana hadallada ku keenay culimada qaar inay yidhahaan bal hadalkan inuu imaam axmed kaba sugnaado wax nadar kuba sugan yahay sida saaxiba taqyiid uu kuba yidhi taqyiidka iyo kitaabkiisan kale ee uu ixyaa culumudiinka axaadiifiisa uu kuba takhriijiyo uu takhriijkiisa almuqni la yidhaaho uu kuba yidhaah anawcu alxaadi wathalaathuun macrifatu alghariibi waalcaziiz noocii koob iyo soddonaad waa qariibkii iyo casiiskii macrifadiisii ama algharaabatu qaraabadu faqad takuunu inay noqoto ala arkaa filmati kolleyna halkii fardigii waynu soo maray axkaamta qaraabadana horeynu u soo maray marka inaan alfaadaha yar eegno mooye waxay noo dambeeyeyba may jirin e qaraabadu faqad takuunu filmatni matniga inay noqoto ala arkaa oo xadiidka matnigiis qaraabadu ay tahay oo macnaha waa maxay dee sanadkuna markaa waa gariibune an yatafarada inuu la gooni noqdo biriwaayati xadiidka riwaayadiisan raawin waaxidun raawi keliya uu la gooni noqdo kolle xukunkiisana horeynu usoo aragnay fardigii raawi keliya uu la gooni noqdo marka haddee sanadkii waa qariib matkiisna waa qariib aw fii bacdi ama barhki ama xadiidka in ka mid a ayaa raawi la gooni noqonaya oo bal inta kale yaanay qariibba ahaaninbe kamaa idaa zaada hadduu ziyaadiyo waa fii bacdihidan fiihi ay fi lxadiidi waaxidun mid ziyaadatan ziyaado uu ku ziyaadiyo lam yaqulhaa hayruhu cid aan kale cid aan isaga ahayn aanay odhan hodhaynu mithaal usoo aragnay walow kaas aanu dee mithaalka nadar ku sugnaa xadiidkii sakaatulfidri oo kale oo lafdiga min almuslimiin ay dee culimmada qaar yidhaaheen waa imaam malik dee waa saa waxa weeye dee waa rag xufaadii ah imaam malik baa lafdiga min almuslimiin la gooni noqday waa in matnigii ka mid ah oo ziyaado ah oo dadkii kale aanay sheegin oo imaam malik bal ay uga tiriyeen walow cid dee la hayo cid kaloo la wadaagsatay bal taasna waa bacdigii matniga ayaa qariib noqonaya waqad taqadama alkalaamu waxaana inoo soo hormaray buu ihi hadalkii lagaba hadlayaa fii ziyati hiqa oo ninka hiqadii wixii uu kordhiyey maxaa xukunkeedu yahay taa waynu soo marray inay ziyaadada hiqadu waa waxaan dadkii kale sheegin buu sheegayaa marka waa in qariibay noqonaysaa oo isagii la gooni noqdo dadkii kale kala gooni noqday ah fardigana horeynu usoo maray waqad takuunu inay noqoto al arkaa algharaabatu qaraabadu fi lisnaadi xagga isnaadka oo s isnaadkunbaa qariib noqon laakiin matigi maaha qariib taasna say ku dhacaysa waa kan inoo suuraynayo kamaa idaa kaana hadduu yahay aslulxadiidi xadiidka asalkiisu maxfuudan mid la hayo maxfuudnimadu min wejhin aakhara dariiq kale oo maxfuudnimada laga la xifdiyey wuxuu leeyahay waa wax macruufo oo lagu wariyey dariiq sanad kalea lagu wariyey aw wujuuhin ama sanado kalaaba lagu wariyey walaakinahu bihada lisnaadi isnaadkan qariibun qariib buu ku yahy macnaa waxa weeye sanadadiisii macruuf uu lahaa sanad macruufa ama in ka badan oo macruuf uu lahaa laakiin raawi kale ayaa dee si uu ku wariyey bal dadkii adigu bal xadiidkaa wariye laguba yaqaanay baa nin ka mida nin kala gooni noqonaya isaga unbaaba ka warinaya laakiin aan sanadkan idhaahna qariib ku tirine matigu waa maxfuud oo duruq kaluu leeyahay waana ka uu kaba cabiro tirmidi qariibun min hada alwajhi manaa dariiqan ayuu qariib kuba yahay taasna way dhacdaaba xagga xufal qariibu markaa qariibkii isagii baa tacriifine maa tafarada bihi waaxidun waa wixii ruuxu la gooni noqdo amatigiisa ama sanadkiisa ama wax matiga kaba mid ah ama sanadka wax kaba mid ah waqad yakuunu hiqatan ninkaa la gooni noqday inuu hiqa noqda la arkaa waqad yakuunu daciifan inuu ruux daciifa yahayna way dhici kartaa walikullin xukmu mid kastana xukumkiisu leeyo haddii ninkan la gooni noqday hiqo yahayna bal waa la eegayaa heerkuu dabdi ka gaadhsiisan yahay oo dee markaa hadduu dabdi taame waxaasile xadiidka saxiix buu noqon haddii dabdigu aanu heerkii la doonayay gaadhina xadiidkiisa xasan buu noqon dee raawigaasi haddaanu dabdiba lahayn oonu hiqo ahaynna xadiidkiisi daciif buu noqonaya waana xukum aynu hore usoo aragnay fain ishtaraka hadday wadaagsadaan ay wadaagsadaan isnaani laba aw halaaatun saddex fii riwaayatihi xadiidka warintiisa can ishaykhi sheekha lagaba warinayo sumiya waxaa lagu magacaabaya casiizan casiis baa lagu magacaabi fain rawaahu canhu sheekhii hadcay cani sheekhi weeye sheekhii hadday ka wariyaan jamaacatun jamaaca kooxe ay ka wariyaan waa saddex wixii ka badan markaa imakaydna waa kan halaasadii xagga hore raaciye waana kii markii horeba idna soo sheegay naqaladiisu waxay ka siyaadeen saddex waa kii ina soo yidhi sumiya mashhuuran kamaa taqadama mashhuur baa lagu magacaabaya si noo soo horreyso adugu bal intan buu kaga baxay xadiidkii laba ama saddex ay warinayeen waa casiis taasna waa intii aan bayquuniyaba kusoo aragnay iyo inaan sharxi nuqbo wax ka duwan ah kusoo aragno yar kala soocuu kuma jiro xadiidkii dee bal markaa midka keliya warinayana waa qariib oo taasi iyadu guud ahaan bay ahayd oo iyada dee kutub tacriif kale iyada ma soo naqliyaan halkan dee kii isagu saddex wax ka badanayn ka warinayana san imaka aan halkan ku hayno dee si uu casiiskiina aanay isu dhex gelin mashhuur baa lagu magacaabaya bal markaa intaa weeye kolleyna umuurahan horeynu usoo wada arag annawcu athani wathalaathuun noocii labiyo soddonaad macrifatu gariib alxadiidi xadiidka kiisa gariibka ah mee macrifatu gariibi alfaadi alxadiid xadiidka alfaadiisa keeda gariibka ah ee u baahan cid fasirta iyo in dee bal markaa ujeeddadiisii la caddeeyo taa garashadeed weeye laba nooc bay karayiin oo iminka gariib baan ka soo baxno taasi wuxuu ahaa xaggii sanadka wax ku tacalluqsanoo xadiidka riwaayadiisa uu shaksi la gooni noqday la keliyoobay baa gariib uu ahaa waa noocan wacdi xadiidka kaba mida umuuro sanadkii ku xidhanna weeye amaa tani suu sheekhuba sheegi doono waa xagga fahamka iyo aqoontii xadiidka wax calaaqa la leh luqadii xadiidka ayay tani tahay oo waa alfaadaha haddee aada loo isticmaalin dadka dhexdooda aan ku shuhroobin ee ruuxu markuu maqlo gariibka ku noqonayo u baahanayo cid u fasirta ama uba macnaysa waa alfaad taas bal garashadeedii iyo dee baahidii taa loo baahnaayo kutubtii loo alifayeynu bal umuurahaasba weeye oo waa xaggii alfaada iyo luqado sheekhuba waa ka sheego wuxu uhi wahuwa noocan oo ruuxu aqoon u yeeshaa min almuhimaati waxyaalaha muhimka ayay kaba mid tahay almutacaliqati laakiin ku xidhan ee ku tacalluqsan bifahmi alxadiidi xadiidka fahamkiisa iyo walcilmi cilmiga iyo aqoontii walcamali bihi camalfalkii lagu camalfalaa dayna wixii markaad macnihiisa garataad ku camalfali kartahay laa bimacrifati sinaacati alisnaadi ay macnaa se kumaba xidhnaa oo ma aha laysa mutacaliqan bimacrifati lisnaadi isnaadka garashadii omaa tacalaqu bihi wixii ku tacaluqayo bal ruwaadda tiradooda iyo raawigani muxuu yahay iyo umuuraha isnaadka ku tacaluqa kani kuma xidhna asal ahaan ee waa alfaadii macno u baahnayd oo xaggii luqada ayaabuu u dhowyahay kani ama uu yahay oo xagga markaa macnaha xadiidka iyo fahamkiisii ayuu kani kuga xidhaya jaanibkaas baana loogu baahan yahay qaala alxaakimu xaakim baa wuxuu yidhi awalu man shaksi kii ugu horeeyey oo sanafa kitaab u dejiya fii dalika ay markaa hariibkan ama hariibka alfaada ninkii kitaab dee ku tacaluqsan oo alfaada axaadiis ee hariibka u baahan sharax bal dee luqa ah